howlgal ay shalay ciidamada booliiska soomaaliya ay ka sameeyeen suuqa bakaaraha waxay ku joogteen afar ruux oo ay ku jirtay haweeney kuwa oo qorsheynaya dilka la taliyaha arrimaha dhulka ee wasaaradda waxbarashada ciidamada oo ka warhelay dhagarta ay maleegeen kooxaha argagixisada ka tirsan ayaa galay howlgal ay kaga hortegayeen abaabulka arxanlaawayaasha waxayna toogteen halkii ay ku sugnaayeen kadib markii ay diideen inay isku dhiibaan ciidanka iskuna dayeen inay iska caabin sameeyaan wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa bogaadiyey tallaabada ay ciidanka kaga hortageen dhagarta kooxaha argixisada ah ee doonayay dilka sargaalkaasi ka tirsan wasaaradda waxbarashada wasiirka ayaa yidhi qoraal uu bartiisa soo dhigay waxaan bogaadinayaa uguna hambalyeynayaa ciidanka booliiska degmada howlwadaag feejignaanta iyo kahortagga ay maanta dhagarqabayaasha uga hortageen inay dhibaato u geystaan la taliyaha wasaaradda ee dhanka arrimaha dhulka iyo hantida maguurtada ah waa guul u soo hoyatay dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana rajaynayaa inay sii laba jibaari doonaan badbaadinta bulshada soomaaliyeed guddoomiyihii ku-xigeenka amniga maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax waxa uu sheegay in howlgalkani ay ugu suura gashay wada shaqayn bulshada iyo hay-adaha amniga ee ciidanka oo xoojinayay fiijignaantooda
waxaan xogta ka helnay runtii oona rabaa inaan u mahad celiyo shacabka degmada howlwadaag gaar ahaan suuqa bakaaraha sida wanaagsan oo la shaqeeyeen ciidanka booliska xogtan waxay ahayd xog muddooyinkii u dambeeyey ee ciidanka booliska ay ku raad joogeen nimankan waxay runtii u bartilmaamaydsanaa wakhtiyada uu agaasimuhu yimaado guriga oo maanta jimco ah iyo masaajidka iyo gurigiisa inta u dhexaysa sidaa og tihiin waxaa muddooyinkii dambe aad u xooganaa nimankan dhagaarqabayaasha inay dadka masaajidka ama salaada kusoo tukada masaajidada inay bartilmaamaystaan salaada kadib ciidanka booliska iyo laamaha amniga gobolka banaadir waxay xoogga saareen amniga goobahaas lagu cibaadaysanayo xilliyada salaadaha laga soo baxo si cid walboo halkaas ku tukanaysa ay u hesho amni